الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ودرسي كنتم يا أفراد kitaabka allulu walmarjaan baabu wujuubi daacati اlumaraa'i kuwa umaradayo madaxda ah adeecidooda wujuubka ay waajibtay buu u baab yahay fii kayri macsiyatin in lagu adeeco wixii aan macsi ahayn wa taxriimihaa xaaraan ahaanshaheeda daacadaas in la adeeco fi lmacsiyati macsiya hadday ummadda amraanna inaan la adeecayn oo ay xaaraanba tahay in lagu yeelo haddii kale oo aysan wux macsi ahayna in la adeeco inay waajib tahay kuwa madaxda ah marka qofkan waxaa la amrayo unbuu fiirinayaa madaxdu soo jeediyeen macsi hadday tahay waa laga fogaanaya oo waxa weeye madaxda ay amadhay iyo taliyaha ay amre iyo madaxweynaha ay amre iyoma shaqaynayaan hadday wuxuu macsi yihiin amar dowlo wuxuu shaqaynayaa marka ay wuxuu yihiin wax wanaagsan ay amraan macse hadday amraan waa maya waay xadiidu ibni cabbaas adiicu llaha wa adiicu rasuula wa ulil amri minkum aayaddaa tafsiirkeeda qaala wuxuu yidhi nasalad waxay ku soo degtay fii cabdillaahi bni xudaafata bni qays bni cadiyin id waqti bacaahu nabiyu nebigu diray sala allahu calayh wasalam fii sariyatin ciidan sariye ah ee gaadmaa ama sahana waaye marka arrinkaas bay ku timid waa ulil amri waa ulil amri minku akhrajahu الbukhaariy xadiidu abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam qaala wuxuu yihi man adaacanii qofkii adeeca faqad adaaca allah ilaahay buu adeecay waman casaanii qofkii caasiyana faqad casa allah ilaahay buu caasiyey waman adaaca amiirii amiirkayga qofkii adeeca faqad adaacanii aniga way adeecay waman cashaa amiirii amiirkayga qofkii caasiyana faqad cashaanii anigu way casi ilaa anigu naa'ibiga ahaay marka waxaa la hadalkaanoo kale muqtabas a laga dhuxul qaatay aayaddan man yudici rasuula faqad adaaca allah ayb waa la soo sheegay marka waxa lagu adeecayo waa wax kasoo macruuf iyo wanaag wixii muxaram ana cid lagu adeecayo ma jiro laa daacata limakhluuqin fii macsiyati اlkhaaliq xadiidu cabdillaahi bni cumara can الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam qaala nebi wuxuu yihi asamcu maqalkaiyo wadaacatu adeecidu adeecidu calal baa ahaatay alsamcu iyo wadaacatu adeecidba cala almar-i lmuslimi qofka muslimkaa dushiisa ahaatay fii maa shayga axabba uu jecel yahay ku adeeco kuna maqlo wa kariha wa fii maa kariha iyo wuxuu kahdaba waay adiga haddaad doonta sheega kaho mar hadduusan macsi ahayn madaxda waa in lagu yeelo maa lam yumar intaan la amrin bimacsiyatin macsiya iyo dembi aad tukan maysid waardiyaha ahay amar baa qabtaay dil amar baa qabtaay dhac amar baa qabtaay waxaa sameen wax macsiya mada faidaa umira haddii la amro bimacsiyatin falaa samca walaa daacata maqal iyo adeecid midna ma jiro wey midna taabit maaha midna ma sugnaanayo waay haddee waxa weeye waa lay amray iyo waxaasi ma ma soconayaan markaas mar haddii wax xaaraana yihiin waaba xaaraan in lagu adeeco waxaas xadiidu caliyin radi allahu canhu qaal bacata anabiyu sala allahu alay waslm nebi maxamed baa diray sariyatan ciidan sariyada wa ammara amara maaha ammara wey wuxuu uga amiir dhigay calayhim dushooda rajula nin ninkaasoo min alansaari reer ansaareen wa amarahum nebigu saxaabadana wuxuu amray an yudiicuuhu inay ninkaa adeecaan ayaa nebigu amray calayh sala slam ciidankaas qidca min aljeysh weeye sariyadaas waa saddex boqol ilaa afar boqol oo ciidana ciidan yar maaha waqadiba caleyhi ninkii waa xanaaq kollayba ninkii amiirka ahaa wax ka xanaajiyeyba waa xanaaq wa qaala wuxuu yidhi khudba u kacay alaysa ma uusan ahayn sha'nugu qad amara nebiyu nebi moxamed mid amray sala allahu alay wasalam an tudiicuunii inay adeecdaan waan taa isku haynaa nebigu ninkaa adeeca ma idin yidhi qaalu waxay dhaheen balaa inuusan dhihin iska dhaaf waaye qaala wuxuu yidhi cazamtu calaykum waxaan idinku dul ga-aamshi yaa oo idinku dhaashay oo idin amray la- lamaa jamactukum xadaban xabayna soo urursan ilaa jamactu xadaban xaba inaa keentaan taasaan idin dul saara markaa keentaan xaabada waow waowqadtum naaran dabna ashidaan uma dakhaltum fiihaa dabka aa gashaan markii dabkii xaabadda aa ku shidaan inaad dalaq dhahdaan jamacuu xadaban xaabadii bay soo ururshe amarka fa awqaduu dabkiina waa huriyeen labada amar waa la qaatay falamaa hamuu markay damceen bidukhuuli gelid dee raggaani waa idmanayaal waa rag wixii la amro masalada cilmigeedana markaa ma hayaan laakiin siday u hoggaansamayaan keliya ka fiiri markay damceen inay galaan dabkii shidnaa faqaama wuu istaagay yanduru bacduhum barkood iyagoo u fiirinaya ilaa bacdi iyagii baa isfiirfiiriyey ilaa dabkii baa la dul taaganya qaala bacduhum baa dhaheen innamaa tabicna annabiya nebi maxamed waa raacnay sal alla ly slam firaaran cararid min annaari nebigaba waxaan u rumaynay inaan naar ka badbaadno oo ka cararno ee nebiga inta raacnay oo rumaynay inaan naar galno waa naar baanba oo inaan kaga badbaadnaa nebiga u raacnay afa nadkhulaha ma gelaynaa fabaynamaa hum kadalika xilli sidaa warka laysku hayo oo meeshana geliye iyo geli mayno id khamediti naaru dabkii waa gamaarta gamaar waa waa denti dabkii baa iska badamay holicii baa iyo waa waa ololkii waa baabaa wa sakana qadabu ninkiina caradiisi baa xasishay ninkiina caradi waa ka ba'da intaan dabkii la gelin waaye sida baa hawshii lagu kala badbaaday fadukira linabiyi nabigaa loo sheegay sal alla alay slam faqaala nabi wuxuu yidhi low dakhaluuhaa naarta hadday geli lahaayeen maa kharajuu minhaa kama bixin abaddan weligood iyagoo adduunka jooga ninka isgubay hadday geli lahaayeen abid kama bixin yaa naartay shideen hadday geli lahaayeen intay amiirka ku adeecaan arrin aas in lagu adeeca aan mudnayn yaa weligood kama bixin dee hadseese uga baxayn dee waaba ku dhiman lahay bes qof dhintay hadde waxa way adduunka tuu saaran yahay bes kama dib ugama soo noqonaya meesha markaasaa nebi yidhi inama daacatu adeecidu fi lmacruufi waxa wanaagsan wey waxaa la isku adeecayaa waxa weeye waxa wanaagsan baa la isku adeecahayaa akhrajahu lbukhaari fi kitaabi alaxkaam xadiidu cubaadat cubaadata bni saamiti can junaadati bni abi umaya qaala wuxuu yidhi dakhalnaa calaa cubaadata bna saamit cubaadata bna saamit baan usoo galnay walxal waa marii waa xanuunsay qulna waxaan idhi aslaxaka allah ilaahay ha ku islaaxi ilaahay ha ku bogsi ilaahay ma garanaysa ha ku wanaaji xadiid bixadiidin xadiid nooga waran yanfacuka allahu ilaahay kugu anfaco bihi isaga waayo kaasoo samictahu aad ka maqashay min annabi sal alla alay slam qaala wuxuu yidhi dacaana annabiyu nebi maxamed baa noo yeeray sala alla alay slam fabaayacnaahu waa la mubaayacoona faqaala nebi wuxuu yidhi fii ma akhada calaynaa wuxuu dushayada naga qaaday mubaayacada dhexdeeda waxaa ka mid ahaa an baayacanaa inuu nebigu nagula mubaayacaday cala asamci waadaacati maqlid iyo adeecid fii manshadinaa nashaadkanaga wa makrahinaa dhibsiganaga wa cusrinaa culayskanaga wa yusrinaa fudaydkayaga manshad iyo makrah masdaraani mimiyaani waa masaadirta mimiyaani iyo waaratin wauhratin miyoo idin qoran mise waaratin ma ujeedaan waaratin doorasho calaynaa nalaka doorto xoolaha dawliga xoolaha dowladdu dadku u sinaayeen haddii qolo isxijiso oo nalaka doorto xataa inaanu madaxda adeecno yaa oo aanan dhihin xaqii dowladdan ku lahayn baan weynay mucaarad iyo jigooye iyo balaayo aanan samaynayo jimhado waaratin calaynaa xaqa waxaan u lahayn xataa haddii naalka doorto waay waxaa kaloo nabigu nala- nagula nagula magacayo alayhi salatu slam kula magacayo waan laa nunaasica alamra amarka inaana kula doodin ahlahu ehelkiisa kuwa xilka haya oo amarka haya in aanan ku qabsan qofkii ehel u ah a'immada cadliga ah umarada inaanan kula doodin waa qof kastoo meel haya oo u suubada inaanan ku qabsan ilaa hadda waxaa weeye kii markuu saas meeshii u fadhiisto mid kale oo isleh waxba yaysan u hagaagin unbaa rabsho ku kicinaya iyo mucaarado iyo dhibaato walaa nunaasica alamr amr ilaa an tarow inaa aragtaan mooyaane si kale ugulama doodi kadhaan kufran gaalnimo kufrigaasoo bawaaxan cad kaasoo cindakum agtiinna min allaahi xaalo ka aday alla xagtii xaggiisa fiihi dhexdiisa burhaanun xuja tahay cindakum agtiinna ay tahay min allaahi xaalow ka ahaaday fiihi dhexdiisa burhaan gaalnimo cad oo deliil cad aw haysaan haddaa ku aragtaan kuwa madaxda ah markaas baynaana adeecayn markaas baana amarka lagu qabsanaya waa gaalnimo cad oo haddii ta'wiil iyo saana u waday iyo maaha waa burhaan baa haysataan xujo cad waayo oo qur-aanka ah ama xadiid ah aan ta'wiil aqbalayn sariix ah waayo hadalka ta'wiil aqbalaya madaxda lagu qabsan maayo munkar iska cad unbaa lagu qabsan karaa markaasaa lagu radinaya hadda markaasna la dagaalama maaha markaa munkarka ay la yimaadaan waa lagu inkaraya waxaan joojiye waa munkar waa dembi amaa in lagu dulbaxo lala dagaalamo fa xaraamun biijmaaci lmuslimiin waa xaraam wain kaanuu fasaqatan daalimiin madax faasiqiin xataa hadday adduunka qabsadaan oo ka talinaya siday hadda u badan yihin weeye lala dagaalami maayo waa dagaalku dhib ka badan unbuu keenaya tii la tuuraba iyo dowladdii meesha laga saaraba waxa weeye wax dhaama la waah marka hore maantinkii iyo dhibaatadii lagu sameynaya dhib ka daran unbaa dhacaysa baabul amri amar buu u baab yahay bilwafaa'i lays amrayo oofin bibaycati lkhulafaa'i khulafada iyo madaxda beycadooda in la oofiya wixii lagula ballam lagu beyctamay waa alawali falawali kan hore kan hore inta kusoo raaca madaxdu waa kala horaysaa mid baa mid wax ku qabsanaya war adu gadaal baa ka timid joog alawal falawal wey kii hore kii kusii xigay sidaasay noqonaysa wixii lagu beyctamayna waa in la oofiyo waayo xadiiث abi hurayrata can الnabiy salى اllahu عalيyh wasalam qaal kaanat banuu israa'iila reer bani israa'iil waxay ahayd tasuusuhum tay isdaba tay xidhiidho alambiyaau ambiyada tatawaala xiriiri jidhay isdaba joog macnaheedu waa maxay kulamaa halaka nebiyun markastoo nebi dhinto khalafahu nebiyun nebi baa kada ka gadaal mari jir tasuusuhum macnaheedu waa kaa ambiyada isku daba marmari jir wainahu shaaniya nebigu wuxuu yidhi laa nebiya bacdi aniga wax nebiya gadaasheed ma ah wa sayakuunu khulafaau khulafaa gadaasheed ahaan doona fayakfiruuna kuwa madax fayakfiruuna tiradii ka badanaya madax qaaluu waxay dhaheen famaa ta'muruna hal madaxaa la rabaa qabsanaan ku dhaha hal nin inuu hogaamiyo tiradii ka badanaya ninka u sarreeya mid inuu yahaal rabaa maxaan amraysaa bay dhaheen qaala wuxuu yidhi fuu oofiye bibaycatin waxbuu iga jira umaleeya bibaycati alawali buu yidhi bi- bibaycati alawali kii hore beycadiisa masaasaa acduuhum siiya xaqahum xaqooda fa ina allaha ilaahay saa'iluhum madaxda isagaa weydiin doonaa kii weydiinaya weeye cama sarcahum wuxuu uga il- raacin raacin dalbay wuxuu uga ilaashimo dalbay oo raacsaday ilaahay isagaa madaxda kula xisaabtamayee idinku xaqiinna haddaa ka weydeen idinka xaqiinna ha laydinka helo madaxda xaqeeda idinku ha laydinka helo wixii iyaga laga rabay soo maaha ilaahay baa su-aalaya wax weyn baa u dambeeya wey waayo marka fuu oofiya bibaycati alawali falawal waxa weeyaan fuu waa amru min alwafaa marka say u kala horreeye wey baycadii hore saxiixahayd baa lagu soconaya tan dambana waa la tuuraya akhrajahu الbukhaariي xadiiثu bni mascuudi radi allahu canhu can الnabiy salى اllah alay slam qaala nebigu wuxuu yidhi satakuunu waxaa ahaan doonta aharatun iyo la gaar noqosho iyo la khaas noqosho ya iyo la keli noqosho iyo doorasho waayo iyo waa umuurun arrimo oo tunkiruunaha aada inkiraysaan dadka diinta yaqaana iyo waxayna arki jirin oo aada inkiraysaan baa arki doontaan arrimihii dunawiga ahaa baa dad la gaar noqonaya waaye qofkii kalena xaqiisiba waayaya arrimaha aada inkiraysaana xagga diinta baa arkaysa saxaabadu waxay dhaheen qaaluu yaa rasuula allahi famaa ta'muruuna qaala wuxuu yidhi tu-adduuna alxaqa xaqii baa gudanaysaan alladii xaqaasu calaykum idinka dushiinna watas'aluuna allaha allaa weydiisanaysaan alladii xaqii lakum idinka idiin ahaa xaqa idinku lahaydeen alla weydiisa inuu idinka siiyo kuwan xaqa idinka laydinku leeyahayna la imaado ha ka hor imaanina ka hor imaatankii waa lagu rafaaday waaye waxuu dhib ka dhacda waa la arkay oo xaqa laydinku leeyahay sakadii bixiya jihaad haddii loo socdo gala madax dadka ugu yeeraysaan ba lahayn xaqa idinku aa lahaydeenna qaniimadii iyo faygii iyo zaka iyo waxay doontaa noqoto ilaahay weydiisa ha la dagaalaminina saa xaqiina uga qaadataan waaye ee iyaga xaqooda u oofiya maqal iyo adeecid iyo xuquuqdii diinta tan idinka maqanna ilaahay subxaanahu wa tacaalaa u wakiisha waaye haddaad dha qofku midku yiraa xaq baa iga maqan ama mushaar baa iga maqan intou meel gooso ummadda baabiyo ama dhibaateeyo ama wax ka daran sameeyo oo isagoo xaqiisa raadinaya dee dhibaato ka badan buu geysan karaa rajahu lbukhaariy baabu lamri bisabri buu baabi sabir amar lays amrayo in la sabro cinda dulmi lwulaad madaxda markay dulmiyaan agteeda ay daalimiin noqdaan dadkana dulmiyaan iyo wasti'haarihim markay la gaar noqdaan wixii dadka ka dhexeeyey madaxda yaa in layska sabro xadiidu sayd ibnu xudayrin ana rajula ninoo min alansaari baa qaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah alaa tastacmilunii mayaadan iga caamil yeelay shaqo iyo xil ii dhiibay sadaqada meel madax ii magacow fama istacmalta fulaanan hebel basa adigu dhiibtay shaqada uga caamil dhigata qaala nebi wuxuu yidhi satalqowna waxaad la kulmi doontaan bacdii aniga gadaashay ufratan miyuu idiin qoro iyo afaratan doorash laydinkala gaar noqdo xaqi raggii ansaariyadu diinta u gargaaray yaa in dad gaara xoolihii la gaar noqdaan fasbiruu sabra xataa talqownii ilaa igala kulantaan cala alxawdi darka laga waraabayo xawdka rasuulka calayhi salaatu wasalaam halkaasaa inoo ballanee war iska sabra yaa xawdkaasaa inoo ballana waa darkao nebigoo laga cabeeyo ilaahay naga waraabsho akhrajahu lbukhaariy baabulamri buu u baab yahay amrid lays amrayo bilusuumi ljamaacati jamaacada in la laasimo iyo dadku dhanku u badan yahay cinda duhuuri lfitani fitantu markay daahirta agteeda fitanuhu markay daahiraan bal jamaacada kooxaha gaar u baxa iska dahay jamaacada laasima iyo wa taxdiiri ducaati ducaaddii digid la yskaga digayo kuwa dadka ugu yeeraya ilal kufri gaalnimada balaayo wada qaylinaysaoo dadka gaalnimo ugu yeeraysa oo ducaad ah baa jira kuwa iska jira kuwa iyaga ah iska jira xadiidu xudayfata bni اlyamaani can abi idriisa alkhawlaaniyi annahu samica wuxuu maqlay xudayfata bna alyamaani yaquulu xaalu ley kaana annaasu dadku waxay ahaan jireen yasaluuna rasuula allahi nebi moxamed kuwa weydiiya sala allahu calayh wasalam can ilkhayri dadku nebiga waxay weydiin jireen khayrka war nebi allo khayr maxaa imaan doona wa kuntu anna waxaan ahaa as'aluhu nebiga mid weydiiya can ishari sharka nebi allo maxaa shar soo socdo makhaafata an yudrikanii sharku inuu isoo gaaro anoo nool khayr waxa kuma yeelay shar tooghay ma maqash shar baan u tooghaya waxaan leeyahay maxaa bala soo socda bal nebiga hadda sii weydii dadkuna waxay dhihi jireen maxaa khayr iyo barwaaqo soo socda nebi allow faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah innaa annagu kunnaa waxaan ahay fii jaahiliyatin jaahilnimo iyo mugdi iyo diin la-aan iyo wa sharin shar fa jaaana allahu ilaahay baa noola yimid bihada alkhayri khayrkan islaamnimada ah fahal bacda hada alkhayri khayrkan iyo hadda wanaaggaan aan haysanay dabadiisa ma yahay min sharin shar khayrkan shar ma ka dambeeya ilaa isagu sharku nabigu weydiin jir qaalina wuxuu yidhi nacamha qultu waxaan idhi wahal bacda dalika shar sharkaas imaanaya min khayrin khayr kale ma ku xiga mise waa shar isku bixisa qaalina wuxuu yidhi nacamha khayr baa isna kasii dambeeya wa fiihi khayrkaa dhexdiisana dakhanun baa ah yaa kadib calow calow khayr saafiya maaha khayr calow calow ahoo aan khaalis ahayn oo qiicqiic oo kale ah weeye qultu waxaan idhi wamaa dakhanuhu muxuu yahay calow calowgiisa iyo kadurkiisa iyo qiiciisu qaala wuxuu yidhi qowmun waa qolo yahduuna dadka hanuuninaya bikayri hadyi waddadaydii iyo hadyigaygii meelaan ahayn hadyigaygii meel aan ahayn bay dadka ugu yeerayeen qolo noocaasa imaanaysa waaya tacrifu minhu marmar baa ka garanaysa waxay leedahay nimanku waa dadaalayaan masaladaas kooxdaani waa ku fiican yihiin iyo firqadan iyo kuwaani maanta tan waa ku fiican yihiin mar baad garanaysaa waxa oo oo waxay sheegayaan ay wax saxa yihiin wa tunkiru marna waad ku inkiri waxaa leedahay balaayay la yimaadeen waa waa weeye waa xaqi waa ka lexdeen qultu waxaan idhi fahal bacda dalika alkhayri khayrkaas dabadiisa min sharin shar ma kusii dambeeya qaalina wuxuu yidhi nacam haa ducaatun baa ka dambaysa kuwo yeerayaal ah ducaad ilaa abwaabi jahannama jahannamo albaabadeeda dadka ugu yeeraya man ajaabahum qofkii ajiiba ilayhaa dacwadaas ilayhaa naartaas naar jahanamadaas ama ilayhaa khasaashaas xun ay dadka ugu yeerayaan qofkii ka yeela oo ku raaca qadafuuhu fiiha waa ku tuurayaan naartaasay ku tuurayaan balaayaa soo dirsatay qultu waxaan idhi yaa rasuulallah sifhum lanaa kuwaa belada ah oo dadka jahanamo ugu yeeraya noo tilmaan fa qaala nabi wuxuu yidhi hum iyagu min jildatinaa maqaarkeennay ka ahaadeen dadkay ka dhasheen haa min anfusinaa wa cashiiratinaa min alcarabi niman carbeed oo ehelka iyo qoysaska ka dhashay oo min ahli millatinaa diinta islaamka sheeganayo oo dee muuqaalkeenna oo kale la weeye in hebeleh oo kale haye wayatakallamuuna waxay ku hadlayaan luqo kaloo ajnabi ku hadlmayaan bialsinatina carabadeenna luqadeenna caadi ugu hadlayaan qultu waxaan idhi famaa ta'muruni maxaad i amraysaa in adrakanii daalika arrinkaas hadduu soo haleelo qaala wuxuu yidhi talzamu waxaad laasimaysaa jamaacata almuslimiina muslimiinta jamaacadooda iyo wa imaamahum muslimiintu meeshay u badan yihiin iyo imaamka hogaaminaya la jir qultu waxaan idhi kuwan ilaa waa ka baxeen waa kuwa balaayaah qultu waxaan idhi fain lam yakun lahum haddaysan u ahaan jamaacatun walaa imaamun imaam iyo jamaacaba haddaan lahaynna qaala nebi wuxuu yidhi factasil waxaad ka dheeraataa tilka alfiraqa firqooyinkaas kullahaa dhammaantood ka dheerow inta firqo jidha oo balaayadaasoo dadka meesha inkaaran ugu yeeraysa ka fogow haye walow an tacadda inaad qaniintidba allaha ka dhigo biasli shajaratin geed salkeed geed guntiis iyo jiriddiis inaad qaniintid ku dhigtid xataa yurika kal mowtu ilaa dhimashadu kaasoo haleelayso walxal anta calaa daalika sidaa aad tahay oo geed geeduhuna haddee xoogaa waxaa la ishaaraya baadiyuhinu fitan yar yahay magaalooyinka iyo meelaha rashooyinka ka socdaan waa badanaaba magaalooyinka u badan yahay marka war anab waxa weeyaan fitantaa ka fogow waa geed salkiis ka tag macnaa dadka ka dhex dheero wey ilaa dhimashadu kaasoo gaalaysa adoo bartaa fadhiya waay qofkii maanta bulshadan iskaga dhex baxaa oo fitanaha iyo waxyaalahaas waa ugu roon taasna halkaasaa la dhig waxaa lagu xujiyey xadiidu ibn cabaas can الnabiy salى اllahu alay wasalam qaala wuxuu yihi man kariha qofkii dhibsadoo naca min amiirihi amiirkiisa shay-an shay qofkii amiirkiisa ku naca yousan ka hor imaanin falyasbir ha iska sabro fainahu shaaniya man kharaja qofkii ka baxa man kharaja qofkii baxa min asuldaani suldaanka shibran taak taako yaa maanta waa dhimanayaa kaas miitatan qaab dhimasho jaahiliyatan oo jaahiliye ah kaas waa dhimanayaa dhimasho oo jaahiliyad jaahilnimo waaye hay-atulmowd waxa weeyaan miitatan jaahiliyat dhimashadii jaahiligu dhiman jireenoo kalow kaasi dhimanaya iyagaan imaam la adeec lahayn waxa weeye marka haddii imaamka waddanka xukumo faasiq noqdo fisqigaas ku casilmi maayo xilki ku waaymayo maxaa yeelay haddii la tuuro fitanaha dhacaya dhiigag baa da- daadanaya kuwaa u hiilinaya kuwaa ka hor imaanaya muslimiintaa kala jajabaya mabsado wixii hore ka weyn ayaa meesha imaanaysa rajahu lbukhaari baabu istixbaabi mubaayacati limaami imaamka mubaayacadiisa iyo la beecta la mubaayacoodkiisa sunanimadeeda waaye aljeysha ciidanka ula mubaayacooda cinda iraadati lqitaali dagaal marka la doonaya agteeda imaamku inuu isagu la mubaayacodo ciidanka marka la rabo dagaal in la galo ballan iyo go-aan weeye macnaha mubaayacadu iyo wa bayaani baycati ridwaan caddayn la caddaynayo baycadii la dhihi jiray baycatu ridwaan suuratina fatax waa soo marnay taxta shajara geedi hoosteeda xadiidu jaabir bni cabdillaahi qaala wuxuu yidhi qaala lanaa rasuulu llahi nebi moxamed baa nagu yidhi sala allahu calayhi wasalam yowma alxudaybiyati maalinkii xudaybiya antum idinku reer xudaybiyow aan kha- antum idinku khayru ahli lardi ardada ehelkeeda kuwa u khayr badan baa tihiin idinkaa maanta dadka ugu khayr badan wa kunnaa waxaan ahayn alfan kun iyo wa arbacmiatin soo saamaynaa lahayn kun iyo afar boqol baan ahay walow kuntu haddaan ahaan lahaa buu yidhi jaabir ubsirulyowma maanta mid indhaha wax ka arkaya indhihii baa tegey jaabir maanta haddaan indha qabo buu yidhi la araytukum waa in tusi lahaa makaana shajarati geedda booskeeda geedka meeshuu ku yaalay taxta shajara mubaayacadu ka dhacday waan idin tusi lahaa haddaan nin maanta wax arkaya aan haystaan u garanayo dhulka ee waana wax u jeedin akhrajahu lbukhaari waayo sayd cumaan iyagu ku jiraa makaba markaas ha loo direen wuu ka maqnaa makuu jiro laakiin waa ku jiraa mubaayacadii nebigaa gacantiisaa matalaysa calayhi salatu wasalaam marka wuxuu yidhi falaa xujata fi lxadiidi lishiicati wax daliila uma aha xadiidkan shiicada fii tafdiili caliyin calaa cuhmaan sayid cali bay waxay ka fadli badnaysiiyaan cuhmaanoo waxay dhahaan ee cali baa horeeya aa ilaa cali baa joogay cuhmaanna waa maqnaa war saas ma aha baa laleeyahay أخرجه البخاري حديث المصي مصيب ساس قولنا أنا أخرج المحدثين مصيب نوال الإيراد مصيب بن حزم وي سعيد بن مصيب الجرمس قال وعيد لقد رأيت الشجرة جيد دي معنا ثم أتيتها بعد واد دنبان سنايم ماشي جيد ومن فلم أعرفها مقرن مقرن واد أخرجه البخاري في كتاب المغازي waadageed waaba la gooyey say cumar xilligiis walaa intay meesha yimaadeen oo iska tukadeen oo ku- waxaa la yidhi war haddeere waxay bilaabayaan hawl aan maaragtay loo baahnayn hadhow dad baa kaga dayanaya waaba la gooyey xadiidu salamata bni lakwac ninkii geesigii dheeraynta badnaa can yaziid bni abi cubaydin qaal qultu lisalamata bni akwac waxaan ku yidhi marka waa xadiidku waa xadiid salaamata bni marka laakiin can yaziid waxaa laga wariyey wey calaa ayi shayin shaykiiseebaa baayactum rasuulallahi nebi maxamed kula mubaayacoteen sala allahu alay wasalam yowma alxudaybiyati maalinkii xudaybiya qaala wuxuu yidhi cala almowti dhimasho mowdka wixii ka laazimayay waa maxay waa inaan la cararin ninku hadduu iska soo taagan yahay oo iska dagaalamayo oo dhaqaaqi waayo dee dhaqaaqi waagaas dhimashaa ka laasimta ilaa waa ninaan xeeladaysanan oo baqayn oo cararayn oo ordayn marka dhimashaan kula mubaayacoon macnaha inaanan baqin oo cararin akhrajahu albukhaariyu fii kitaabi almaqaazi حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال لما كان الزمن لما كان زمن الحرة حلي زمنك حرضة دقال وين عانوها مركو النو هذا أتاه آتي مدي ماذا أجيب عبد الله بن زيد فقال وعي له فقال له وعي كيري إن ابن حنظلة يبايعون الناس تكون كل مبايعون يا على الموت دمشق faqaala wuxuu yidhi laa ubaayicu anuu kula mubaayicoon mayo calaa haadaa arrinkaa oo dhimashay axaddan qofna bacda rasuulillahi nebi maxamed dabadiis sala alla alay slm nebigaan kula mubaayicoonna cala almowti qof ka dambeeya dhimasho kula mubaayicoon mayo waaye akhrajahu albukhaariyu fi kitaabi iljihaad baabu lbiica fi lhaba allah yafuru xadiid baabu taxriimi rujuuci lmuhaajiri qofka muhaajirkaa noqoshadiisa xaaraam ahaanshaheeda ila istidaani wadanihi waayo waddankiisii inuu ka wadan yeesho oo qofkii muhaajirkaa meeshuu ka soo hijrooday inta ka soo noqdo uu ku soo noqdo waaye meeshuu ilaahay darti uga hijrooday taasaa laga hadlaya asxaabaduna ma jecleen xadiidu salaama salaama taabun ilakawac annahu dakala cala alxajaaj xajaaj binu yuusuf ninkii khatarkaayoo cilmigana badnaa dadka badanna baabi'iyey asxaaba ku jiro faqaala wuxuu yidhi yaa bana alakwaci waryaa in akwacow irtadadta ma ridowday ma noqotay calaa caqibayka labadaada cirbood miyaa dib ugu noqotay waay gadaal gadaal miyaa u noqotay oo maxay ti tacarabta ma reer baadiyowday haddeera baadiya u baxday ya hijradii ilaahay jirtaa u samaysay maanta inta madiine ka baxday waayo baad waxaa noqotay caraabi ninkaasi dhammaayo caanka ahaa qaala wuxuu yidhi laa may ma ridoobe walaakina rasuula allahi sal l sl nebi maxamed baa adeena lii aniga ii oggolaaday fi lbadwi baadiyeysiga baadiyahaas inaan joogo nabiga aniga ii oggolaaday calayhi salaatu wasalaam rajahu lbukhaari fi kitaabi alfitan baabu tacarubi fi lfitna in laiska baadiye aado markay fitna jiraan buu baabkaas ku sheegay baabu lmubaayacati wuu baab yahay mubaayaco bacda fatxi maka maka furashadeeda ka bacdi cala alislaamina islaamnimada lagula- lagu mubaayacoonay dee maka la furay maxaa lagu mubaayacoonay qofka beeca looga qaadayaa islaamnimu iyo waljihaadi jihaad iyo walkhayr khayr in la sameeyo iyo wa bayaani macnaa laa hijrata bacda alfatxi furashadii maka la furtay dabadeed hijra ma ahanin hadalkaasna macnihiisa waa la caddaynaya laa hijrata hijro dambe oo la tago bacda fatxi maka bacda alfatx ma jiro xadiidu mujaashici bni mascuudi wa abi macbadin can abi cuhmaan annahdiy can mujaashici bni mascuudin qaal indalaqtu waan tegay biabi macbad waay ila nabiy nebiga intii ka asadaas raggaasa israaci nebigaa loo tegay liyubaayicahu nebigu inuu kula mubaayacoodo isaga cala alhijrati hijro qaala wuxuu yidhi nebigu madat ilhijratu hijradii waa tagtay liahlihaa dadkeedii waagaa ilaahay soo gaarsiiyey baa ilaahay u hirgeliyey ubaayicuhu ninkan ilaa in dalaqtu waan tegay biabi macbad baan la tegayoo nebigaan u geeyadoo hijiraa la rabay in lagula mubaayacoodo nebigu wuxuu yidhi hijradu ehelkeediiba u tagtay ubaayicuhu laakiin ninka waxaan kula mubaayacoonayaa cala alislaami islaamnimo iyo waljihaadi jihaad falaqiitu abaa macbad baan la kulmay fasa'altu waa weydiiyey faqaala wuxuu yidhi sadaqa mujaashicun mujaashic runtii weeye waa run sheeg waaye maanta hijradee madiine la aado meel laga hijroodo hijradaasi socota marka falaa hijrata bacda alfatxi wey maka intii la furtay dabadeed hijro dambe ma jiro oo maka laga hijroonaya akhrajahu lbukhaari jihaad iyo niyaa jiro xadiidu bni cabaasin qaal qaala الnabiyu salى اllahu عalيyه wasalam wuxuu yidhi yowma fatxi maka maalintii maka la furtay laa hijrata wa hijraa ma jiro walaakina jihaadun iyo waniyatun jihaad iyo niyaa jira waida sunfirtu markii laydinka bixitaan dalba soo baxay ciidanka jihaadka galay markii laydinka koonfiruu war markaa baxa oo cagaha jiidinina waayo maanta loo baahanya jihaadka xaqa ah oo gaalada lala jihaadayo markii laydinku yeero markaa waa inaa baxdaan xadiidu abi saciidin alqudriyi radia allahu canhu ana acraabiyan mid reer baadiya baa sa'ala rasuulalahi nebi maxamed weydiiyey sal alla alay sl can ilhijrati faqaala wuxuu yidhi wayxaka liibaantaada inna sha'nahaa niyow reer baadiga hijrada shaanigeedu shadiidun waa mid daran war hijrada xaalkeedu waa daran yahay saa mooday ma aha wahallaka min ibilin geel makuu ahaaday geelaasoo tu-addii sadaqataa sadaqadeeda aa gudatoo bixisid qaala wuxuu yidhi nacam haa geel waa leeh qaala wuxuu yidhi facmal camalka waayo min waraa'i lbixaari bixaarta hadda bada loogama jeedo bixaarta waxaa loo isticmaalaa magaalooyinka iyo qaryooyinka baa loo isticmaalaa iyadana marka facmal camal fal min waraa'i اlbaxri ama bixaari min waraa'i اlquraa walmuduni magaalooyinka iyo tuulooyinka dabadooda geelaada ku dhaqoo khayr ka camal faloo sadaqadeeda bix waay gurigaada adoo iska jooga khayr ka samee fa in allaha ilaahay lan ya lan yataraka kaa nusqaamin maayo lan yatarak min camalika camalkaada shay-an waxba ilaahay camalkaada waxba ka nusqaamin maayo camalkaadii wax laga jaranayo laga nusqaaminayo ma jiraan akhrajahu albukhaariy baabu kayfiyati baycati nisaa'i dumarka baycadooda qaabkeeda buu baabi xadiidu caaishata zawji nabiy sala allahu calayh wasalam qaala waxay tihi kaanat ilmu'minaatu gabdhaha muuminaadkaa waxay ahaan jireen idaa haajarna ila annabiy nebiga markay u hijroodaan sala allahu calayh wasalam yamtaxinuhunna nebigu wuxuu ku imtixaami jiray biqowli illaahi tacaala ilaahay hadalkiisa ahaa waa suurat lmumtaxina baa dhaha suuradda yaa ayuha aladiina aamanuu idaa jaa'akum almuuminaatu gabdhaha muuminaadka markay idin yimaadaan muhaajiraatin xaal yihiin famtaxinuuhunna imtixaama waa aayaddaa sheegtay ilaa aakhiri laaya qaalat caaisha waxay tiri faman aqara qofkii qira bihaada shardi shardigaas oo min almu'minaati gabdhaha muuminaadka ah faqad aqara wuxuu qiray bilmixnati mixnadii waaye fakaana rasuulullahi wuxuu sal alla alay slam idaa aqrarna bidalika arrinkaa markay qiraan oo min qowlihinna ah hadda afka ay kaga dhawaaqaan qaala lahunna rasuulullahi nebigu wuxuu u dhihi jiray sal alla alay slam indaliqna gabdhayahow orda taga faqad baayactukunna waa idinla mubaayacooday nabigu gabdhaha ma salaami jirin gacanqaad macnaa musaafaxo waa waa sidaasaa ku salaamantihi macnaa mubaayacadii wataha ila ragguna waa gacan qaadaya laa may may wey wallaahi maa massat inaysan taaban yadu rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam nebi moxamed gacantiisu yadda imra'atin haweeney gacanteed iyo gacanta nebigu isma taaban qaddu weligeed hayra annahu nebigu baayacahunna gabdhaha waa la mubaayacooday bilkalaami hadal mubaayacadooda hadal bay ahayd wallaahi ma akhada rasuulu llahi sala allahu alay slam nebiga ilaahay kama qaadin cala nisaa'i dumarka ilaa bimaa amarahu llahu ilahi wuxuu amray mooyaane yaquulu lahunna nebigu wuxuu u lahaa gabdhaha idaa akhada calayhinna markuu mubaayacada ka qaadayo faqad baayactukunna waa idinla mubaayacooday kalaaman weliba hadal ahaan intaa waxaa la diidayaa gacan buu macnaa gacan qaada dumar ajnamiya gacanta iskaga soo taag meesha ma taallo haa iyo mare iska xijiya waxaasoo dhan maaha waxa weeyaan afkaa laga wada hadlayaa taasina waa sidaas gabdhaha markay ka yimaadeen waa intaan maka la furan marka aayadda waxay sheegtaa lagu imtixaami jir shardiga ma taqaanaa faman aqara bihada shardi ya allaa yushrikna billaahi shay-an walaa yasriqna walaa yaznina walaa yaq waa haddee shuruuddu meesha ku taalla qofkii sidaa qira faqad aqara bilmixnati waa maxay bilimtixaani imtixaankii oo qofkaas qiray oo iqraarkiibuu la yimid waay baabulbaycati buu baab yahay cala asamci waadaaca maqlid iyo adeecid yaa beyca lagu galo fiima istadaaca فيma يsتac فيma اsتaطac wuxuu qofku awoodo ama waxa dhaha baabl albaycaةu beyco calى الsamci والطaaca ima فيma اstaطaac bay ahaato qofku wuxuu awoodo inay adeecayso maqlays waxaa weeya qofku wuxuu awoodo wey xadiiثu cabdالlahi بni cumara qaal kunaa waxaan ahay idaa baayacnaa rasuul الlahi salى الlaه عalيه wasalam rasuulka haddaan la mubaayacoono calى الsamci والطaaca yaquulu lanaa wuxuuna dhihi jiray فيma اstaطacta waxaad awoodid wax kasaan kugu taageerayaa hadhihina فيma اsتطacta waxaa ka dhig rajahu الbukhaarي baabu bayaani sini اlbuluuqi qaangaaridda da'deeda caddaynteeda buu baabi xadiiثu ibn cumar ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam caradahu cabdullahi ibn cumar buu soo bandhigay yowma uxudin maalintii uxud walxaal ibnu cumar ibnu arbaca casharata sanatan afar iyo toban sano jiro uu yahay beder baa dhacday uxud baa dhacday wuxuudoo sanadkii saddexaadi falam yujizni nebigu iima saamxin inaan dagaalka galo caruurta yareer lama dagaalgeliya ilmo yar baa tahay joog bale uma carabanii yowma alkhandaqi sanadkii khandaqad iyo tarajaygii iyo madiine markii waay gaaladu soo weerareen waa waxa weeyaan nabigu soo bandhigay wa ana ibnu khamsa casharata shan iyo toban sano wiilkeed baana fa ajaazanii markaa nebigu waa ii ogolaaday hadda geli ka dhaawani shan iyo toban sano qofkii gaara marka waa qaangaari wey goormaa laga bilaabaya ilmuhu markuu saa usoo wada socmo dhulka yimaado hooyaday dhasho waa loo qoraya waalidku inay ogyihiin ilmuhu xilligoo dhashaa muhiima sanad fulaan buu dhashay layska dhihi maayo iyo bilhebel iyo maalintii iyo saacaddii baa loo qoraya iyo iyo sanadkii ilaa waxaa rabaa hadhow qaangaarka markii waajibka lagu yeelanaya in la yaqaan ayb akrajahu lbukhaariy baabunahyi buu baabyahay reebi layska reebayo an yusaafara bilmusxafi musxaf in loola safro ilaa ardilkufaari dhulka gaalada waase goorma dhulka gaalada musxaf waa lagu wada haysaaye idaa khiifa markii la baqo wuquucuhu musxafka inuu ku dhaco biaydiihim gaalada gacnahooda gaalada inay gacnaha ku dhigaan haddii laga baqo meel gaala joogta balaayo ee masaaxiibta la dagaalaysa musxaf loola safri maayo kitaabka qur-aanka xadiidu cabdillaahi bni cumar anna rasuula allahi sala allahu alay slam nahaa nebigu waa reebay an yusaafara bilqur'aan qur-aan in loola safro ilaa ardi lcaduwi cadowga dhulkiisa qur-aanka ilahay u ihaanaynaya waa balaayo rajahu lbukhaari baabu lmusaabaqati tartansiin buu u baabiya bayna alkhayli fardaha dhexdooda iyo wa tadmiirihaa boglaalidda la boglaalo fardaha inta hore marka hore cunna la siiyo la cayiriye baa dhowr maalmood hadba laga soo jarayaa markaasaa bogu laalmayaade wax soo hanaada waxa ay noqonayaan saa usoo qooxan kaasaa laisla cayrinaya fardo kalaa la tartansiinaya dhoola tus xadiidu cabdillaahi bni cumar anna rasuula allahi sala allahu calayh wasalama saabaqa nebigu waa tartansiiyey bayna alkhayli fardihi allatii fardahaasoo udmirat la buglaalay min alxayfaa xafyaa'i laga bilaabo wa amadduhaa yoolkeeda la tegayana wuxuu ahaa saniyatulwadaac meesha la yidhaahdo baa la tegay waay saniyatulwadaac xaggii makaa ma aha madiina laga hadlayaa meesha fardaha waa kuwaas waa kuwa ugu dheereeya wasaabaqa wuxuu kaloo tartansiiyey bayna alkhayli fardaha allatii taasoo lam tubmar aan la boglaalin min athaniyati laga bilaabo haniyat lwadaac ilaa masjidi bani zurayc ilaa masaajidkii masjid bani zurayc la dhihi jiray masaajidka haddii qolo loo tiiriyo waa lagu- in lagu garto weeyaane iyagaa le maaha a hebel baa masjid hebel iyo masjid bani fulaan iyo macnaha milki bay u leeyahay annagaa le maaha ee waa in lagu garto wey dhibna male haddii magacaas kalena baxso wa anna cabdallaahi bna cumara kaana waxau ahaa fiiman dad buu ku jiray saabaqa bihaa kusa- ku tartamay fardaha ilaa fardaha ninkaan fuulay aqoon waa ka dhacay raggii wuxuu ahaa yaqaanay oo wax ka cayrinayey oo fardaha markay saa jeeniyada u qaadayeenoo iyo qoobabka la cayrinayey raggii wax wuxuu ku jiray ka mid ahaa cabdullaahi bna cumar waayahay akhrajahu lbukhaariy bukhaari baa soo saaray wey xadiidka baabu baabu baabun alkhaylu fardaha fii nawaasiiha foo foodaheeda waxaa ahaaday fooda hore alkhayru khayr ilaa yowmi alqiyaama ilaa qiyaamada khayr baa waxaan adduunka hadda jira oo laysku adeegsanayay iyo teknolojiyaddaani waxaan weligeed jiri mayso fardihii baa dib loogu noqon doonaa iyo wixii la mida ilaa haddana dad baa isticmaala sida kalena ama qalabkan hajir ama yuusan jirine sideedaba fardaha foodooda khayr baa lagu guntay a fardaha hadda loogu talagelay teknikada ugu sarreysa muslimiinta keliya waxaa laga dhiga waxyaala dad madaxa lagu soo dhowdhoweeye oo meelo lagu taman tamashleeye oo iska maaragtay huteelada iyo beerbeeraha iyo meelahaas dad kala tustuso baa laga dhigay a wax loogu talagalayna waxaas ma ah xadiidu cabdillaahi bni cumara qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi alkhaylu fardaa fii nawaasiihaa foodaheeda alkhayru ba'a ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinka qiyaamada waay waa fardaha waddada ilaahay ku duulaysa wey waaye faraska madaxa meesha fooda timaha saa uga soo maarata raaracaya wey ama faraskao dhan baaba loo jeedaa rajahu lbukhaariy xadiidu curwata albaariqiy curwata albaariqi ana nabiga sal alla alay slam qaal wuxuu yidhi alkhaylu fardaha macquudun waa la guntay fii nawaasiha foodaheeda foodeeda alkhayru khayr ilaa yowmi alqiyaama maxaa lagu guntay alajru waalmaqnamu ajar iyo maqnam oo haniimo ah ayaa la dhigay ajr waa hawaab maqnam waa haniimo waay waa waa lagu jihaadayaa markaasaa xoolo la soo helayaa ajarna la soo helayaa khayrkaa lagu guntay alajru huwa alajru iyo walmaqnamu wey rajahu lbukhaariy xadiid anas ibni maalikin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu اllahi sala اllahu alay waslm albarakatu barak- barakadu fii nawaasi lkhayli fardaha foodeeda ahat waay akhrajahu lbukhaariy baabu fadli ljihaadi jihaadka fadligiisa buu baab yahay walkhuruuji bixid fii sabiili illaahi ilaahay waddadiisa lagu baxo xadiida abi hurayrata radia allaahu canhu can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalama qaal nabi wuxuu yidhi intadaba allaahu ilaahay baa subxaanahu wa tacaalaa waay intadaba allah ilaahay waa ajiibe intadaba allahu ilaahay waa ajiiba waay liman qof kharaja baxay fii sabiilihi waddadiisa laa yukhrijuhu xaalusan qofkaa saarayn ilaa iimaanu rumayn bi aniguu rumaysan yahay iyo wa tasdiiqun sadiqid birasuulihi rususheeda ilaahay w inta dabala waxay ka dhagtay ilaahay wuxuu ballan qaada kafaalo qaada qofkii sidaa u baxa an arjicahu inaan celiyo bimaa naala maca maa naala wuxuu gaaray lala qabo min ajrin ajra ow haniimatin haniima qofkaa ilaahay darta u baxay isagoo nabad qabaan celin ow amase udkilahu inaan geliyo aljanna ama jannadaba inaan geliyo qofkaa isaga walowlaa an ashuqa calaa ummati ummadayda inaan dhiba haddaanan ka baqayn anuu nebi maxameda sala allahu alay slam maa qacadtu weligay ma fadhiiseen khalfa sariyatin ciidan weyn iska daaya ciidankaa yaroo afarta boqol iyo meelahaas oo sahanka iyo gaadmada iyo iskugu jira ilaalada ah weligay kama hareen sida nebigu ciidan baxayaba kama hareen dadka geesayaasha ah oo xadee xaqa u taagan waa sidaas weligay kama hareen ciidan ka soo baxo ummadda inaan dhibaan ka baqaya markaan dee baxo ciidan raacaba ummaddo dhan baa soo raacaysa nebigiiba waa baxay dadkii baa dhibtoonaya laakiin haddaana taa ka baqayn weligay ciidan baxaya kama hareen walawaditu waaan walow wadidtu waxaan jeclaan lahaa anii aniga uqtalu in lay dilo fii sabiili illaahi in laygu dilo uma axyaa axyaa maya mise uxyaa lay nooleeyo uma uqtalu lay dilo uma uxyaa lay nooleeyo uma uqtalu misna lay dilo waa waa jihaaday waa ku dhintay waa laysoo nooleeyay adduunkii waa jihaaday misna waa ku dhintay misna waa jihaaday weligay saasaan jeclaan laha waay waa arrin weyn jihaadku ayib akhrajahu lbukhaari xadiidu abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alay slam qaala nabi yidhi takafala allahu kii horoo la macneeyay ilaahay wuxuu u kafaalo qaaday liman jaahada qofka jihaaday fii sabiilihi waddadiisa laa yukhrijuhu xaaluusan saarayn ila aljihaadu fii sabiilihi waddadiisa inuu ku jihaado mooyaane iyo wa tasdiiqu kelimaatihi kelimaadkiisa rumayn uu rumaynaya mooyaane bian yudkhilahu ljannata jannada inuu geliya ilaahay u kafaalo qaaday oo yarjicahu ilaahay inuu celiyo ilaa maskanihi gurigiisii alladii gurigaasoo kharaja minhu uu ka soo baxay oo jihaadka ka soo aaday maca ajrin ajar maciisa ow haniimatin iyo haniimo ow haniimatin wa haniimo ajarka iyo haniimada waa wada socdaan waxa weeye labadaa midkoodun keliya iskama aha marka halkaa fiiri waa bal jihaadka iyo cajaa'ibtiisa fiir qof adduunka inta ka tegay oo janno gelaya ilaah gudub iyo cisho dhahaya waxa weeye j- waa qofka mujaahidka ah oo daacadda ah inuu noqdo lasoo dilo misna noqdo lasoo dilo misna wuxuu arkayaa waxa lagu karaameeyey iyo qiimaynta iyo sharafta iyo dhiiggiisii oo miski noqday jihaadka dhabtaada meeshu ka jira hadda waa garanaysaa waxa weeye gaalka dhabtaadoo dagaalamayo oo muslimiinta baabi'inayo oo ma garanaysaa gaal cad iyo gaal madow iyo yahuudi wuxuu doona ha noqdeen kaa qof iimaan kalehoo la dagaalamaya yaa ilaahay dartiis waa janno iska cad waa tabtii la sheegay wey hadduu kani mar fiican yahay muslimnimada ku saxan yahay is isaguna usa u dagaalamayn iska qowmiyad iyo waxyaalo kale iyo waxyaalaha lama rabo ilaahay dartii u dagaalamay bas wax kaloo jihaad lagu magacaabo dad isku firnoobay iyo muslimiin isbaabi'inaysa iyo waxaan sax ahayn iyo adduunye raadis iyo madaxnimo iyo qabqablayn iyo waxaas xabaa ma aha dadkaa ku wada dhimanaya maalin kasta laba reer baa isbaabi'iyey waxaas hadday islaamka ka difaaci lahaayeen gaalada ku dhiman lahayn iyana jannay ku heli lahayn qiimana waa ku heli lahayn xadiidkan fiiri xadiid abi hurayra can nabiy sal alla alay slam qaala nabi wuxuu yidhi kullu kalmin dhaawac dhammaantii kaasoo yuklamuhu muslimu muslimka la dhaawacay fii sabiili llahi ilahi wadadiis yakuunu yowma alqiyaamati dhaawacaas wuxuu noqonayaa maalinka qiyaamada ka hay-ataha qaabkeedii idaa ducinad markii la duray qofka markii la durayoo mu'minkaa gaal wax ku dhuftay oo dhiiggu soo butaacay soo qaab uma eka dhiig baa ka soo butaacay guduudan iyo dhaawac maalinta qiyaamada sidii bay u ekaanaysaa haye tafajaru maya oshada waxay burqanaysaa daman jaati dhiig dhiig bay saa u burqanaysaa laakiin al lownu midabku waa lownu demi dhiig midabki wal carf carful miski carafta iyo uduguna waa miskiga waxa u qaalisanoo la ursado oo ugu urur dheer waa miski miski oo kale meesha kasoo kankamaya laakiin midabkiina uu dhiig buu eg akhrajahu lbukhaari baabu fadli shahaadati shahaadada fadligeeda buu baab yahay fii sabiili illaahi ilaahay wadadiisa tacaala saray xadiid anas ibni maalik radi allahu canhu can inabiy sala allahu alay slam qaala nabi wuxuu yidhi maa axadun axad muusan ahan yadkhulu ljannata jannada mid gelaya axadkaasoo yuxibu jeclaanaya an yarjica ila dunyaa adduunye inuu u noqdo walahu isagan ay u ahaato maa cala alardi waxa dhulka dushiisa saaran oo min shayin ah ila shahiidu shahiidka mooyaane yatamanaa wuxuu jeclaysanayaa shahiidku an yarjica inuu noqdo ila dunyaa oo fa yuqtala la dula cashra maraatin toban jeer waa limaa yaraa wuxuu arkayo min alkaraamati maamuusid iyo karaamo ilaahay karaameeyey akhrajahu lbukhaariy xadiidu abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi jaa'a rajulun nin baa u yimid ilaa rasuuli illahi sala allah alay slam faqaala wuxuu yidhi dullanii itus calaa camali camalkaasuu yacdiluljihaada jihaad u dhigma qaala nabi wuxuu yidhi laa ajidhu maba heli maba heliy maba maba heli karo jihaad wax u dhigmaa kuma sheegi karo qaala nabi sal wuxuu yidhi hal tastadiicu haddaan hadda kuu sheego maa awoodaa hal tastadiicu maya waxaa dhahaa ma awoodaa idaa kharaja almujaahidu mujaahidku markuu baxo an tadkhula masjidaka masaajidkaada inaad geshid fataquuma hameen oo dhan aad taagantao walaa taftur aadan oogin wa tasuuma maalin oo dhan soomantao walaa tufdira aadan afurin saa ma awoodaa qaala wuxuu yidhi ninka waman yastadiicu daalika yaa awooda haddaba dee jihaad wax u dhigmo yaa xaggee laga helaya baabu fadlil gadwa jarmaadada fadligeeda jarmaaridda iyo warra waxaa tacaraabidda fii sabiili illaahi ilaahay waddadiisa lagu caraabo o lagu jarmaado xadiidu anas ibni maalikin radia allahu canhu can inabiy sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi laqadwatun jarmaadid la jarmaado fii sabiili illaahi lagu jarmaado aw rawxatun caraabid baa khayrun ka khayr badan min addunyaa adduunya dhan iyo wamaa fiiha waxalaale wax dhexdeeda yal أخرجه البخاري حديث سالم بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي الروحة عرابدي والغدوة تشرماض في سبيل الله وأفضل كفضل بدن من الدنيا وما فيها الدنيا دان وبير لين وكنت لقلينا هل كان كشغي سنة آه أخرجه البخاري حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي لغدوة أو روحة في سبيل الله وخير كخير بدن مما تطلع عليه الشمس وعلى لوح قرحد وصوب بحضه وتغرب قرحد أنا دعوه أخرجه البخاري باب فضل الجهاد والرباط جهاد كفضل جيسة هي الرباط حب سنانت رباط إن قفك فرنت هي فنقرضة يا هل كاس حنمي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال وحير قيل وحلي يا رسول الله أي الناس ذاتك كيسابة أفضل وفضل بضن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحير مؤمن مؤمن qof mumina kaasoo yujaahidu jihaadiga fii sabiili illahi binafsihi iyo wamaalihiba naftiisa iyo maalkiisaba waa geeyey jihaadka qaalu waxay dhaheen uma man yaa ku xiga qaala wuxuu yidhi mu'minun oo fii shicbin gol ku sugan oo mina shacaabi golaha ka mid ah baadiyi kaasoo yataqi illah ilahay ka yaabaya wayadacu naasa dadkana kala tegaya min sharri shartiisa qof baadiyaha u baxado halkaa ilaahay ku baadiye aan ilaahay caabudayn waxba tari mayo qaliif waa qalifsan yahay kaas waxa weeye yataqi illaha meesha ku tahay ilahay buu ka yaabaya dadkana shartiisoo kala tegay anaa dadkii ka dhex baxo shartoodii ka tegay maahe anaaba dadka sharteedii kala tegay wey waay ciddii warisa ka hola yarsa lakin waa la yidhahnaa marka bal u fiirso xadiidkan cajaa'ibtiis waa xadiid aada u cajo badan qofku inuu cuslo sameeyo nabadgelyaa ku jirta haddaa keligaa tahay ma dad baa xamanaysaa qof keliga meel fadhi wax iska xamanaya miyaa jir markaasu hadda telefoonaya kuwa lala hadlayaa soo baxay haddaw dee waxaaso dhan baba iska daynayaaba baabu bayaani rajulayni labadii nin caddayntoodii buu ka hadlayaa labadaa ninoo yaqtulu axadumaa midkood uu dilaya alaakhara kii kale laba isku baxday labadubana yadkhulaani aljannata jannada gelaya waana isdileen xadiid abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alay wasalam qaala nabi wuxuu yidhi yadxaku llaahu ilaahay waa ka raali noqdaa qosalka saasaa looga jeedaa ilaa rajulayni laba nin yaqtulu axadumaa midkood uu dilaya alaakhara midka kale labadaasoo yadkhulaani aljanna jannada gelay intay isdileen bay jannadii wada galeen yuqaatilu haadaa see ku dhacday kanaa waa dagaalamayaa fii sabiiliha kan mu'minka ah fa yuqtalu waa la dilin gaal baa dilaya uma yatuubu llahu ilaahay baa ka towad aqbalaya cala alqaatili kii wax dilo gaalka ahaa baya tawxiidka ku dhawaaqaya fa yustashhad isagiina waa la shahiid yeelaya dib buu ka dhimanaya isagoo mu'mina marka labadiiba waa ahlujanna rajahu lbukhaariy waa laba shahiid baabu fadli icaanati alghaazi kan duulay u kaalmayntiisa fadligeeda fii sabiilillaahi ku duulay bimarkuubin lagu caawiyo gaadiiduu raaco iyo wagayri gaadiid kayrkiisa iyo wa khilaafatihi wa khaliif noqoshadiisa fii ahlihi ehelkiisa bikhayrin khayr reerkiisa iyo dadkiisana khayr in looga khaliif noqdo oo loo dhaqaaleeyo oo aan la khayaanin xadiidu zayd bni khaalidin radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi man jahaza qofkii diyaargareeya khaasiyan mid duulay fii sabiilillahi ilaahi waddadiisa qofkii qababaaliya faqad khazaa isna waa duulay isagoo aan tegin waman khalafa qofkii khaliif noqday khaasiyan mid duulay fii sabiilillahi ilaahi waddadiisa ku duulay bikhayrin khayr qofka uga gadaal maro reerkii dadka u dhaqaaleeya faqad hazaa isna waa duulay rajahu lbukhaariy baabu suquudi fardiiljihaadi jihaadka faralkiisa dhicidda uu dhacayo can ilmacduuriina buu ka dhacaya dadka cududaarada leh dadka cududaarka leh jihaadku waa ka dhacaya xadiidu lbaraa'i radia allahu canhu qaala wuxuu yihi lamaa nasalad markii soo degtay laa yastawi ilqaaciduuna min almu'miniin dacaa rasuulullahi nebigu wuxuu u yeehay sala allahu calayh wasalam zaydan fajaa'a wuxuu la yimid bikatifin garab waay fakatabaha waa qor waa garabkan ballaaran oo looxa mudid waaye waxbaa lagu qoran jir warqadan lama hayn wa shakaa ibnu ibnu maktuum qur-aan baa la qoraya aayadda laa yastawi lqaaciduuna la qoraya zayd baa qoraya ibnu umu maktuum baa marka sheegtay oo astakooday wuxuu ka sheegtay baraaratahu ayuu ka dacwooday baraarata waa maxay indhala-aantiis aayadda waxay leedahay laa yastawi lqaaciduuna kuwa muuminiinta iska fadhiya kuwa kale ma sinna isaguna waa indhala'ya ma tegi karoo leeyahy fanasalad waxaa soo degtay laa yastawi lqaaciduuna min almu'miniina oo hayru ulidarari kuwa cududaar la kayrkooda aan dhib lahayn waa laga reebo isaguna ajarkiisu meeshiisa ku leeyahy akhrajahu lbukhaariy xadiidkaana haday baabu hubuuti iljannati jannadii sugnaanshaheeda lishahiid shahiid inay jannadu u sugnaatay xadiidu jaabir bni cabdillaahi qaal qaala rajulu ninbaa wuxuu ku yidhi lilnabiyi nebi muxamed sala allahu calayh wasalam yowma uxudin maalintii uxud ara'ayta ka waran in qutiltu haddii lay dilo oo fa ayna ana xaggee baan tegayaa nebi allow qaala nebi wuxuu yidhi filjannati jannadaa gelaysaa fa alqaa ninkii wuxuu tuuray tamaraatin xabada timiraado fii yaddii gacantuu ku haysay xoogaa timirow raba inuu cuno boobadaati uma qaatala waa dagaalamay xataa qutila ilaa laga dilay ilaa qofka hadduu mar huba inuu janno helayo muxuuba ku falaya adduunye iyo nolosheeda iyo waxaas ilaa waxaan casabiyadda laisku laynayaa balaayaaye hadduuba og yahayoo waddadii raalli rabbi ka ah inay tahay qalbigiisuna nadiif yahay bes waa soo rabay xadiidu anasin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi bacata nabiyu sala alla alay sl nebi maxamed baa diray aqwaaman qolooyin oo min bani sulaym ah ilaa bani caamir buu u diray fii sabciina toddobaatan quraa la dhihi jiro qur-aanka yaqaanay baa nebigu diray aad qur-aanku akhrin jiray mucallimiin ah falamaa qadimuu markay qolada u tageen qaala lahum khaaliya abtigay wuxuu yidhi anas abtigi waay anas abtigiis waa nin caana xaraam binu milxaan baa la dhihi jiray anas abtigiis baa wuxuu yidhi qoladiibuu wuxuu ku yidhi saxaabadiibuu la hadlay ataqadamukum anaa idinku hormaraya toddobaatankoo ku jiraa fain ammanunii aniga hadday i aamin yeelaan i nabadgeshaan xataa uballiqahum ilaa aan ka gaarsiinayo can rasuulilah nebi maxamed xaggiisa diintii iyo fariintii iyo tawxiidkii waa khayr wailaa haddii kale kuntum waxaan ahaanayaa wailaa haddii kale kuntum waxaad ahaanaysaan minii aniga qariiban meel ii dhow meel ii dhow jooga waaye marka haddaa artaan inay nabad yeeli waayeen arrinta la socdo dee isdifaacu meesha ka taga haddii kala qaataanna khayr fataqadama wuu hormara faamanuu isaga waa aami yeeleen waa soo dhoweeyeen fabaynamaa hum yuxadiuhum fabaynamaa waqti yuxadiuhum oo uga warramayo cani nebiy nebiga isagoo uga xadiidaya sal ly slam id owma uu waxay isku ishaareen id maya owma uu waxay u ishaareen ilaa rajuli nin oo minhum ka mida iyagii bay u maaragtay indhaha iyaa laiskala hadlaa iyo faraha iyo gadaal kaga imo dil bay dheheen aa nin bay u ishaareen waa luqa laiskula hadle markaasaa fadacanhu uu ku dura warankii fa anfadahu xagguu uga dusiyey saxaabigu nebiga ka warramaya oo xagga ujeeda uu xagga intagaa kaga keenay xagga kaga saaray anas abtigiis waay faqaala wuxuu yidhi allaahu akbar xaram bin milxa ilaah baa wey fuztu waa liibaanay warabbi lkacbati baa ilahay adkiisa ku tira kacbada rabbigeedaan ku dhaartay waa liibaanay uma maaluu nimankii waxay isku majiireen wax laynayey calaa baqiyati asxaabihi kan dilee kuwii la socday bay weerar ku bilaabeen faqataluuhum waa laayeen ilaa rajul nin acraj laangaraa sacidal jabana buur fuulay inta cararmay qofki ilaahay badbaadinaya maaha cagaha keliya halkaa ninoo waxa weeye dhutinayay baa nimankii ka fakaday oo isaguna buurbow buu dusha uga baxay qaala hamaam axadu rijaalisana fa uraahu waxaan u malayn aakhara macahu nin kale inuu la socday calaa kulli xaal fa aqbara jibriil jibriil baa an nabiya u warramay sal ly slam annahum raggow diro toddobaatankaha qad laqow rabbahum rabbigood inay la kulmeen oo la laayey faradiya canhum ilaahay ka raali noqday wa ardaahum raalli geliyey fa kunnaa waxaan ahay naqra'u kuwii akhriya aayad qur-aan iyadoo ah an balliquu qowmanaa iyagii baa hadlay qoomka yagii naga gaarsiiye annaa qad laqiinaa rabbanaa rabbiganna inaan la kulannay faradiya cannaa naga raali noqday wa ardaanaana raalli geliyey uma nusika bacdu ka bacdi waa la nasakhay qiradaa aayaddaas fadacaa calayhim nebigu waa habaaray qoladii laysay saxaabada arbaciina salaaxan afartan subax buu habaarayy qunuud calaa riclin reer ricle wadakwaan wa bani lixyaan wa bani cusaya alladiina kuwaasoo bani cusayahaasoo alladiina kuwaasoo casawu llaha warasuulahu awal bi magac xun la bixina ilaahay rasuulkiisa caasiyey sala allahu calay wasalam nebigu habaar gaalada waa la habaaraya ilahay hajabiyaan leeyahay balaayadaa waxa weeye waxaa la baabi'inaya ducada qayb bay ka tahay kan ku ridaya iyo kan kaloo isna diraya ducada waa cajaa'ib ma dhammaado wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu biاsawaab